nadaafadan ka shaqeeyaa muddo labada kun toban iyo labadan bilownay markaan u aragnay nadaafad darada ka jirto waddankanaga qaxootiyada xarada qaxootiga nadaafad darada ka jirto saasla awligeed baan ku bilownay inaan nadaafadda anagoo dhalinyar aan soo bixino maadaama labada kun laba iyo tobanka aan isku bilowno anaga gaarigacmo aan ka shaqaynayna hadda hawshii aad bay u weynaato labada kun iyo labaatan iyo saddexda ahayd baa maxay ahayd bisibin jabaan waxaad qabataan eed ka qabataan xerada noosha xarada maxaan ka qabanaa qashinkaan ka qaadnaa qashinka waa laba qayb u kala baxa qoyaan iyo qaleel waaye marka qashinka qoyaanka iyo qalaalka waan ka qaadnaa maxaan ooga qaadnaa kareetooyin baan isticmaalnaa oo aan ooga qaadnaa oo aan ku geynaa meesha qashinka lagu shubo disposal areaha dhamsideka aan ku geynaa meeqa karaytaa ka shaqaysa hadda suuqana hawshan aad ku qabataan halkeedna qashin ka qaadaan ma goobo gaaraa jira mise suuqa inaad ka qaadaan maxaan ka qaadnaa qashinka dhagaxley marketna waan ka qaadnaa baloogaha dhexdiisana waan ka qaadnaa labadaa qayb baan qashinka aan kusoo kala qaadnaa waxaan ka shaqaysaa shan iyo tobanka rataa ka shaqeyn iyo shan iyo tobankooda damer dadka marka maxaad ka qaadaan aad qashin ka qaadaysaan yaas idin dar idinka shaqadaan shaqadan iita iskaa u qabsa waa self reliance waa anaga umaan soo xil saarnay marka ugu horatay dadkan nin walba tabartiisaan ku qaadnaa ku shan boqoluuna siini ku laba boqol buuna siini ku kun shilin buuna siini dadka u kala qashin badan yihin dad fara badan oo aykan aan maxay ahayd lacag aan iska bixin karin waan iska caabina oo maarata waan ka qaadnaa marka anaga dhalinyar baan ahayna shaqalaan baan ahayna shaqa abuur baan ka dhigan anagana wax soo saar baan ka helnay qaarkaan maxay ahayd waan iska shaqaalayna qaarkaan dhalinyarta karatee wadaan qaarkaan maxay ahayd waa karaanyaal oo lacagtay dadka ay kasoo guraayeen dhalinyar fara badan oo ilaa laba iyo toban oo blogaha aan kala geliyo mobilization ay suubiyaan baa jiraan oo ayka xaafad walbaba galaan xaafad walbana tabarteeda ay lacagta inugu siisaa mid kun nasiin baa jirtaa mid laba boqol nasiin ugu jira markaa nin walba iyo sida maar tabartiisaan waxa uga qaadna waxaad noo sheegtaa hooyada qashinka ama mid ka mid xaafadaha ku nool oo qashinka bannaanku yaallo oo iridda soo dhigtay oo aan ogeyn shaqadiinna inaad waxaad qabanaysaan sidaad oga dhadhicisaan inaad qashinkeeda qaadaysaan lacagna ay bixiso marka maxaan sidaas oga dhaadhicinaa dadka saas suubiya maxaa noo joogaan soddon qof oo shaqaalooyin hadda ay nagu soo wareejiyeen bisbin jabaan waxaan ka hadlaynaa waagi hore waagii hore taa waagii horete maxay ahayd maxaan subinaynay maamada markay qashinka soo daaysa maama sidan looma baahno maadaama qashinka sidan loo baahnan anagaa iska dhaadhicinayna qaabkaan u shaqayno markaa maxay dhehaysaa maxay dhahayeen dadka waxaan waynu u adagta anaga qaxooti baan nahay qashin lacagtiisa iskama bixin karno markaa bedelkaa ku daadin lahayn meeshaas anaga yaan ku asxanfalaynaa marka dadka anaga aan saas aan yeelnay bay marka dambe idhahan walbishanay dadka saa kugu arunayn laba boqoloo shin waa iska siin kartaa iska bix bay dhahan dadka mobilizationka saasaan yeelnaa idinka marka ma dhaqaala raadis baad ahaydeen ma shaqa abuur baad raadinayseen mise bulshada u danaynaysaan anaga inaan anagana wax ka qabsano bulshadana aan wax u qabanno yaan maxay fiirin maadaama dhalinyarta muqaadirad iyo wax walba ay ku kaceen inaan bulshadana aan maarata aan aan aan howl anaga aan howl aan bulshada shaqo ka soo saarno bulshadana aan wax u qabanno sababtay tahay daacuumay waxbaa iska dilaacan qaxootiga xaafadaha waa iska cariiri markaa saas la awligeed baa nugu kalaftay inaan maxay ahayd aan bulshadana dad wax soo saar leh oo waddankooda iskaa naftaada u qaba naftaada ka qaad ay noqoto oo dad wax maaragtay soo saar aan noqono saasaan maxay ahayd aan u qabanna bulshadana waan u danay anagana waan ku danaysanayna qaar ka mid a ganacsatada suuqliyada on la hadlay waxay noo sheegeen shaqadan ayaga marka hore soo bilaabeen kadibna idinka idinku wareejiyeen intii ayaga hayeen iyo markaa idinka la wareegteen maxaa farqa u dhexey dhanka nadaafadda dadka ganacsatada dhagaxley market committee baa maxay ahayd yaa shaqada hayt wax bay ka shaqayn jireen marka farqi weyn baa u dhexeen ayka marketka ku ekaayeen laakiin marka anaga shaqada nagu soo wareeyeen baloogahan galna ilaa ay hadda f zero baan ka shaqaynaa marka farqiga u dhexey maxaa waaye meeshoo godko disposal area afar maxay ahayd hal dhamside bay ahayd hadda laba iyo toban dhamside baan dhagaxley nooga qodan oo qashinka aan ku shubnaa marka bloog g ilaa iyo inta u dhexayso deegaanka buulofaaf ilaa iyo buulonyaanya ilaa iyo daarfur agtoo intuu dhexsaan disposal area ka dhigna anagana marka maxaa noo dhexaysaa ayaga maxay qashinka meesha gaargacan waxbay isticmaal hadda anaga laakiin karetooyin iyo ama tugtug waxbaan isticmaalna marka shan iyo tobanka karayta idin shaqaysa may kareysan yihiin mise idinkaas soo iibsada oo idinkaa iskale anagaa iskale shan iyo tobanka anagaa galnay oo sababta intaloonin wax la dhiibaan suubinayna ayutaan suubinayna project welbankna maxay ahayd lacag shan boqol oo kun bayna siisay oo welbank intaan oo la hoos tagnay marka qoladan kay dhogta dhib markaa karitooyinka anagaa soo gadanna shan iyo tobanka xabo mashruucan guud ahaan meeqa qofaa ka shaqaysa hadda hadda mashruucan maxaa ka shaqaysaa almost lixdan qof bay ka shaqeeyaan sixty people bay ka shaqeeyaan